ana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska washington oo aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo aanay ka maqnayn suugaantii caawa waxaa marti inoogu ah abwaanka weyn xasan qawdhan yuusuf oo heese iyo riwaayado tiro badan oo caan baxay hal abuuray aynu ku bilowna ee dhegaysta haddii aad ku nooshahay magaalooyinka soomaalida amaba qaaradda afrika waxaa laga yaabaa inaad aragto in madaxda aan sharciga waddankaasi u yaallaa qaban waxaa jira meelo arrinku sidaasi ka duwan yahay bal caraba camal leh ee xilligan lagu jiro wakhtiga qaboobaha meelo badan oo ka mida dalkan maraykanka waxaa ka dhacaya duufaano barafa oo saacado kooban gudahood buuro tuulan ku samaynaya meesha ay ku da-aan jidadka iyo meelaha danta guuda waxaa u xil saaran dowladda hoose inay nadiifiso oo ay barafkaasi ka xaaqdo balse guryaha iyo meheradaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay dadka iska leh ayay mas-uuliyaddooda tahay inay barafkaasi xaadhaan oo ay ka nadiifiyaan inta ku hareeraysan haddaba xogaya arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry gurigiisa oo ku yaalla magaalada boston oo ka mida meelaha sanadkan barafka ugu badani ka da-ayo ayay arrintaasi ku dhacday xogaya kerry wuxuu safar shaqo ugu maqnaa dalka dibaddiisa oo sidaynu wararkaba ku sheegno dunida daafaheeda ayuu isaga dab qaadayay toddobaadyadii lasoo dhaafayba keeri intii uu maqnaa gurigiisa waxaa hor buuxsamay baraf gaadhay heerkii dadka iyo baabuurtuba ku simbirirxanayeen amaba ku siblanayeen dowladda hoose ee magaalada boston shaqaalo ka socda ayaa yimi waxaanay garteen guriga xoghayaha inaan barafkii laga gurin waxay ku wareejiyeen calaamad huruuda oo ka digaysa inaan loo dhowaan oo ay tahay khatar in lagu kufo isla markiiba waxaa tigid ganaaxa ay u direen xogayihii arrimaha dibadda oo loo sheegayo inuu ganaaxaasi bixiyo haddii kale xaaladdu ay ilaa maxkamad gaadhi doonto sidaasi oo ay tahay waxaa jiray kambani horeba macmiil u ahaa guriga inuu barafka ka guro balse way soo habsaameen markii ay yimaadeenna waxay arkeen in meesha dowladdii hoose xidhatay balse nasiib wanaag xogaye arrimaha dibaddu arrintaasi kamuu xanaaqin markii uu soo laabtayna sida uu afhayeenkiisu sheegay uu warbaahinta u sheegay wuxuu si farxadle u bixiyey lacagtii tigidkii ganaaxa ahaa ee loo soo diray markii haddaba dhacdadaasi warbaahinta maraykanku ay falanqayn ku samaynaysay waxaa soo baxday inaanay ahayn markii ugu horreysay ee mas-uul dowladda maraykanka ka tirsan ganaax loo saaro waxaa la sheegay in madaxweynihii siddeed iyo tobnaad ee dalkan maraykanka ulises grant oo xilka hayay intii u dhexaysay kun sideed boqol iyo sideed iyo lixdankii ilaa kun sideed boqol iyo toddobiyo toddobaatankii maalin ka mida maalmihii uu xilka hayay loo dhiibay tigid ganaaxa oo lagu siiyey xawaare uu ku waday faraskiisa waa hagaag haatanna dhinacii sheekooyinka murtida iyo maadda aynu jalleecna eh axmed maxamed cabdiraxmaan oo ku magac dheer ugaaska waa nin dhallinyaro ah oo ururiya sheekooyinka xigmadda iyo murtida leh axmed dadka ay isyaqaanaan waxay badi xiiseeyaan sheekooyinkiisa oo uu mar kasta hadalkiisa ka hormariyo dhacdo amaba araar aada u qosol badan xigmadina aanay ka maqnayn mar aan la sheekaystay ayaan weydiiyey ugaasow ma buuggii xigmadda iyo xikaayaadka ayaad liqday balse wuxuu iigu jawaabay maya ee duruuf ayaa i bartay ilaa markii aan yaraana waxaan ahaa dadka hakagada leh ama shigshiga amaba hadalka boobsiiya dadka kalena way ku adkaan jirtay inay i fahmaan taasi ayaa kaliftay inaan xifdiyo murti badan oo hadalkayga qiimo sare u yeesha gara oo waata hadda ay dad badani ku xiiseeyaan sheekooyinkiisa axmed caawa ayuu marti inoo yahay ugaas bal ku soo dhawow barnaamijka sheekooyinkaasina noo faahfaahay waatan tahay walaalo waxaa jira qofku haddaan horta baahan wax u barto haya waxaa jirtaa markaa inkaan xitaa hadlayo waa layga garanaya oo hadalkan waan waan dedejiyaa oo aad baan hadalka ugu degdeg waan hoo qofka hore ii fahmin deetana waxaa dhigtay kelmada ah igu soo celi iyo maxaa tiriyaa ku soo celiyay baa nafta iga raatay cuqdad baan ka qaadayba haye
deetana waxaan sooniyahow si aad qofka isu fahansiiso waxaan ururiyey alaale wixii xigmadihii ama orahihii dhacdooyinkii soomaali dadkii soomaalida inagu horreeyey ay isticmaaleen oo dhan baan marba odadan ka helo ama qofkaan ka helo ama istaantaan ka helo ayaan ka qoriso deetana waan xifdiyi jiray waa taha si marka marka qofka uu ila hadlayo ma sidoo kale tusaale ahaan qofku wuxuu rabaaba arrin buu ii sheegaya waxaan rabaa inaan arrinta aan u sheego inaan degdeg aan u bahnayn go-aanka inaan degdeg go-aan degdeg aan qaato deetana halkii aan u sharaxi lahaa oo igu soo celi odhan lahaa oo kelmadii baan noo ka cararaya waxaan samayn jiray marka kelmadii oo ama sheekadii oo dhacday baan usoo qabtay deetana markuu sheekada haa fahmo hahe ayaan haaskii dambe marka anigu aan taydii ujeedadeeda u sheegaa waan garta maxaad ula jeedaadi meesha uga baxdo oo meesha ay ka baxdo taasi ka baxdo Waa Marka gartay.
waxaa dhacda, een, marka aad rabto inaad aad salooni arrintaa ku degdegi maayo oo arrintaas waxay u baahan tahay in in la yara dhowro oo waqti la eego oo qofkii inaan kufahimin baa laga yaabaaba ama kuwaad igu soo celi waan garta laakiin waxaa dhacday masala nin duuriga aad u joogay joogay duurigu aad u jeclaa oo isaga duurigaa ka go-ay maalin maamaha kamid ah haya islaantiisa uu tuugada tegaysa buu yidhi, "Manaaba buurina ii soo yimi, markaad soo socoto ii keeno." marba geed buu ka eegay uu ku dhan raagtay moogta haya sidii marba geedka ugu yeedhiin buu arkay iyadoo dhan kasoo baxayso markaasuu yidhi "Nacam, baro, nacam, baro, ma sidaa buur- ma sidaa buurigi." haye iyadoo ku ciyaaraysa unba waxay tiri, "Un, wa- waan soo ilaaway waan soo ilaaway unbay halkaa ka tiri moog haya dee tana saddexdii baad iga tahay inbuu ugu celiyo markii saddexdii oo afkii kasoo dhamaatay unbay tii waan kugu ciyaarayay waan sidaa haya naa ka gabo ka gabadaas buu soo goday dee ka gabaada saddexdii marka mar hadaa
saddexdii dalqadood yaanay madaxa kaaga dhicina ka Ahaa.
gabo saddexdii ka gabo had markaas dib marka hore dee iga soo baxay baa hashiilay haye dee tana markaa qofkii markaad intaa usii sheegto isagoo sii qusinaysa haddaba ni arrinta anigu arrinaan geli karaya maaha oo hadda aan, eh, go-aan qaadan karo sida wadaasa ka baqaya inay ku dhacdo ka gabee hahee aan kasoo yari fakiro bliyada kaadi marka waan gartay marka waxaa si dheeraabaa markaa kugu soo kaabanayo waana xidmad iyo dee murti ay dadki dadka hore isticmaalan ama Aad iyo ama ha aad.
laalifa ama ha dhacdoba wax kale waa sheeko markaa sida ay nagu soo gaadho dadka dee iska iska dhexlayay aada iyo aad dee aabo oo kale ama hooyo oo kale dee mahmaha iyo sheekada iyo waxaa la gelinay sidee hadalka inta muhiimka hadaad u sheegto dee waanad markaa- nahayadda taabataa markii aa sabtaa markii markii hooyo u jeedo een, ilaahay khayr ha ku siiyo hooyo ayaan gartaa inaanay fahmin moogta ay iska soo xorayso haye gabadha sabul wadra iyo haddana waxaad u sheegtaa taas haddaba sidee ugu sharaxda waan oo gartay a- uqudda aan ka qaadiyay bay ku liftitaa waan gartay ogaasow waxaa jirta sheeko hadda ka hor ee aad ka sheekaysay nin caanaha iibin jiray oo caanaha wuxuu kusoo dhex jiri jiray biyo bal sheekada nooga dhac ee iyadana maxaad u cuskataa markaad sheekadaasi oo kale aad uga sheekaynaysa asxaabta Een, sheekadaas oo kale waxay waxay qofka ay- aad u isticmaali kartaa marka ay misalan oo kale markaad rabto inaad qofkii si yaroo kabu wax ugu sheegto isagoo adigoo aan lana dagaalamin oo caayin oo aad la gaadhay inaad qofkii wax u sheegto waxaan waxaan ku hawshada wadanaya inaanay wax sax ahayn ama aad rabto inaad ogeysiiso oo kale baa loo isticmaali karaa inta badan marka aad aad dhaliishtiisiina tusto aanad la dagaalaminna qofkii ado aan la dagaalamin baad ishiis tustay waayo tan waxay ahayd oo kale inta ninkan biyaha iyagu isku jiri jiray iyo iyo caanaha waan gartay degaankii baa ogaaday markii deegaanka ogaaday ninkii markii arrintaas sameeyo nin kamid a raggii baa loo sheegi war ninkaasi biyaha biyo iyo caano isku daraa markaasuu iska daaya haddaanu dib uga xanaaqin caanadaba biyo lagu daro aniga ii daayo waa hebaliyo laba laba koob bay intuu qaatay laba kooboo koobo ah haya ayuu ku yidhi warniyow een, koobkan caana igu shub koobkan wuu agdhiga moog haya koomba caana kan igu shuba markaasuu yidhi een, kan kale maxaad ku faraysaa markaasuu yidhi kanna waxaad igu shubaysaa biyihiiyo maanta anaa isku walaaqanaya buu yidhi labadii caawa anaha biyahayga iyo caanaha isku darsanaya caana isku darsaday haa adigu hase qadar yani dirasiinaya moog wuxuu fahamsiinayey in la ogaaday ninkan inuu caanaha iyo biyaha isku daro inuu caanaha iyo biyaha isku daro uu diray midda kale wuxuu yihi kana biyaha igu shub kana caanaha la markaana ma caawa isku darsanayo caanaha hawshada walaaqanaya maanta waa gartay dee ninka subaxii buu ka guuri magaaladii Haye.
Intuu soo noqon.
haashanaahu waa dhinacii hal abuurka iyo heesaha waxaa marti noogu ah siaan horeba idinku sheegay abwaanka weyn xasan qawdhan yuusuf waxaa magaalada hargeysa kusoo waraystay wariyaha iyaga barkhad maxamuud kaariye Een, marka hore een, sanadii dhalashadaada goormeed halkeedsi ku dhalatay anigu waxaan ku dhashay hargeysa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo afartankii baa dhashay marka laga hadlayo barbaarintaadii dhallaannimo iyo waxbarashadii iyada bal in yaroo kooban horta macaamad dugsi baa galay anigu qur-aanka dabeed markii iskuol la yidhaahdo ayaa laygeyey shaqaale ismaalimka la yidhaah haa markaa dabeedna waan fiideo waxaan la shaqeeyey aabbahay u shaqeeya joolajika ayaa nugula u shaqeeyey markaa shaqan galay sidii baan u waqtigaasi misadii baa shaqada bilowday waxaan bilaabay konton iyo labadii baan u malaynaynahay ha konton iyo labadii baan bilaabay Een, markaa shaqadeed bilowday maxay ahayd ku Een, had iyo jeer waxaa la yidhahdaa abwaanadii iyo dadkeena fanku shaqa qof aan soo marin hudheellaahi u tira yar yahay arrintaasi maxaa lagu sababeeya wallaahi niyahoda waa mid iska jirto oo jaalaaba ka mid a oo bon baa ka mid a oo maxamed ayax baa ka mid ah waa jabiica ka- way badnaayeen dadku Een, sida horena aynu kulanno oo aynu uga sheekaysanay waxaa igu maqaalaa in sanadii kun sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii inay ahayd markii ugu horreysay ee aad suugaan curiso suugaan ku salaysan jacayl bay ahayd bal arrintaa nooga waran horta waa tii ugu horeysay Wa- fanka waan jeclaa halkii iyo xaggaaba waan jeclaa fanka marka maalintii dambaan anigu anoo shaqaynaya ayaan waxaa sameeyey heesta la yidhaahdo meeqaa nin mudan oo miiganaa intaa maamusheen midaamiseen waxaa tahay mid baasoo lay soo maldahayoo anigana imudatee marka waxaa qaadi jiray heesta qaada allah u naxariistay maxamed nuur gariig waa heestii iigu horreysay taasi markay dhacdaan arkay inaan wax samaynayo ayaa waxaan sameeyey riwaayad googoosa oo la yidhaahdo annagoo waalo waagu noo beri iyad waxay ku saabsanayd horta dadka qofba wuxuu jecel iyo muu qaataa barqasawaato qof weliba wuxuu jecel yahay iyuu heesaa u qaataa ama riwaayadda u qaataa waa run laakiin adigu maxaad uga jeed anigu markaa jacayl baan u jeeday iyo waxoogaa yaroo kaloo iska wadaniya marka heesaa markaanu xaggaa tagnay heesaa la sameeya riwaayaddu soo qofku riyay ama laba qof ma qaadaan waa la qaybsadaa heesaheeda waxaa qaatay maxamed saleebaan tube alla yaa raxmo oo riyadii xalay baa rumaysto raaxaan mudoo riyaa qiila raad gurasho ma leh
يدي حالتان وميتان رحل النجوم والحياة رحل النجوم والحياة رحل النجوم والحياة إلا أنت تقرش ملايين
midna waxaa qaaday axmed maxamed shimbir oo waxay ahayd adduunyada nin nooloo maxaaragti ku laaban midna waxaa qaaday dalays cabdilaahi oo waxa weye heestaya huni huni hadal maahayn biris waxaarag maahe ama hiil ama hoyo mid makaa hela
Abai ni madi laga guye, ar ar banu jo.
dhagrada yulkiisii caaduba uu dambeeye nin hagrada yulkiisii caaduba uu dambeeye nin jijeeyaa hoos galay nin jijeeyaa hoos galay xagaluma banaanee harcad baanu joognahay hoyahay
axmed wagalo wuxuu qaaday miidaama dhegamo leh hadduu mala dhawaaqay magasada wadkeygii
haddii meel barwaaba oo ay midha ka muuqdaan manku kaaga maqan yahay aanay midig sugaaray manku kaaga maqan yahay aanay midig sugaaray Malagi dawaaqe magansade nagkeygii
marka maxamed ayaxna wuxuu ahaa actor anigu actor baan ahaa maxamed jaamac joof baa isna nagu soo biiray oo nala galay marka dee dadkeena uu ku yaraa waddanka marka riwaayaddaas ay riwaayad imsadiiba riwaayaddaas ahay toddobiyo lix toddoba iyo lixdankii baa toddobiyo lixdankii baa tahay waayahay ee sheekadeedu maxay ku fadhiday salka ku haysa sheed waxay ku fadhiday uun jacayl riwaayad wax kale ku jiray nin na waal nin la waali shalow baan ka dhacayo dhiigga lagu subay baa mooye lagu sukulaya shantiina bana noo qabo jacaylkuna ku shilayahay ayaad igu shirbaystay maxaad sheekadiinni nacas intaad shiraysa dumarkii ugu sheegtay shalab galay axmed ali cigaal axmed caliga ahaa
waayahay waxay gu maqaalaa sida waqtiyaanu sheekaysanay aad iila wadaagtay inay ku xigtay yaallan waalin jacaylka riwaayad la odhan jiray maya waxaa lahayd wakaaladda biyaha ayaa lahayd waxaa yaa la waalin jacayl dadka yaa la waalin baan ujeeda markaa marka waan sameeyo waxaa ka agtar ahaa nin ku dhintay jarmalka oo la oran jiray axmed sandeere waxaa ku iyadana agtarad ka ahayd marwe maxamed heesaheedana waxaa ka mid ahaa inan boqor dhaan lahay anugu inantu boqor boqor baa dhalay inanta ayay ku matalaysa ayuu ku matalaysay marka waxa weeyahay waa iyo caashaqu busaare hays odhan barwaariyo barwaaqiyo ile waa badhaare bogga iyo harbuulaha hadduu beerka kaa galo uu ku baaha xididada wadnahana bariisado kaa dhiga baquuqaa bidix midig ma egteen barbarayn noqonlay igumaad bartiin baturiseen waxaad aragtaa baaqiyo hadba lababuweyntaan baa xadiga iyo baga imaad tirahdeen bardaha iyo qur-aankiyo barakada rasuulkiyo bisinkan cuskanayaa haddaad booday yeelkaa heesahaasaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa een, hees la yidhaahdo iyadana bilan haddaanan qaldanin waxaa ku xigtay ninna waal ninna waani waxaa cidna waalaya cidna waaninaya muxuu yahay marka horta markaan saan u jeeday iyo sidaa dee dadku u qaateen way kala duwaayeen anigu horta waxaan u jeeday jacaylku ninna waalina waani laakiin dadku waxay u qaateen si aad barid ninna waalina waani waxay ahayd riwaayadda koob iyo toddobaatan soomaad garan heesaheedana waxaa markaa tagin ka ahaa qalinle muse ismaaciil qalinle axmed cali cigaal sahre siyaad maryam musal iyo shankaroon heeseeda waxaad ku madahaatuu qalinle qaadiyo lahaa ubaxoo dilaacay dawadii naftayday haweentaan ka duurtay sida dayaxa nuuray habeen dadan helaaqi waqalkii daruurtay darmaantaan jeclaaya heydha waan ku diraya degmadaan ku gaadhsiin waa lagu dabaaldegi durbaano lagu tumi waxa iga dardaarana duca duug ma noqotee toobiya dariiqan qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyadan waxa weeyaan heesta dardaaran la yidhahdaa dardaaran heestaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeyneynaa guud ahaan barnaamijkeenii caweyska washington ee toddobaadka intaynu toddobaadka dambe kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano allah وبعود لاعي سودي نفيدا وانت كدورتاي درمتا جلاي ادوا كدرايا درمدا كبارتين ولبو دبار ديجي تربنا لابو waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadagani hoydaadoy maahungowdooda